way jiraan wadooyin aan weli gadoonsan oo hadda balse maamulka gobolka uu ku wado in howlgallo iyagana halkaasi laga fuliyo si kooxda al-shabaab oo deegaanadaasi ku sugan iyagana dib looga xoreeyo maadaama hadda inta badan wadadan isku xirta xudur iyo ceel berde ay gawaarida inta badan si toos ay u isticmaalayaan iyagoo aan hadda wax ciidamo oo galbinahayn aysan jirin ganacsatada waxay raashinadooda ay kasoo rartaan muqdisho ilaa iyo beledweyne balse wadadaasi ayay isticmaalayaan taasi oo aad wax uga bedeshay xaaladii nololeed oo muddadii dhammaan wadooyinka soo gala gudaha magaalada xudur ay xanibnaayeen ay ka jirtay hadda bal xoogaha waa la dareemaya heeda oo banaanka dadkaasi oo isu dayay in ay gargaaraan ma jiraan balse laakiin waxaa jira hay-ada u badan hay-ado maxali ah oo ka shaqeeya ee gudaha ee degmada xudur kuwaasoo inta badan isku daya in ay gargaar ay u fadiyaan deegaanadii ugu dambeeyey oo hadda ciidamada dawladda ay kala wareegeen kooxda al-shabaab inta badan hadda hay-adahaasi qiimeyn ayay assessment ayay ku sameynayaan deegaanadaasi waxaana jira hay-ado oo qaar oo halkaasi hoogaha lacaga dadkii shacabka gaarsiiyey sida deegaanada haddaan carabaabo sida moorgaabey iyo